Shirkun oo yahay qabanqaabadii Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaale Koonfur Galbeedka iyo waliba laga qeybqaatay xarunta Wasaaradda Qorsheynta, walibana ka qeybgalaya mas'uuliyiin ku dareertay hay'adda UNICEF, Agaasimaha Wasaaradda Koonfur Galbeed Soomaali, Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Bilaanta. Shirkun iyo waliba diiradda laga saaray raad-aan-feeryoowga laga sameeyo iyo shaqooyinka laga qabtay lixdii bilood ee la dhaafay, iyo Yacquub Isxaaq Xuseen, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaale Koonfur Galbeed Soomaali, shirka korjoogteynta, muhiimadda iyo in la taa wasaaradda iyo hay'adaha xarunta Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha dowladda Koonfur Galbeed waxaa ka qabsoomay shir aad muhiim u ah kaasoo loogu magac daray Mid Year Review Coordination Meeting oo ay wada yeelanayaan wasaaradaha wada shaqeynta mashaariicda ay ka wado hay-adda UNICEF saasoo kale partneriska hay-adda UNICEF la shaqeeya iyo representatives ka socda hay-adda UNICEF dabcan madashaas mise kulankan waa kulan yacni sanad walbo ay qabato wasaaradda laba jeer lixdii bilood mar la qabto si la ysugu wareysto warbixinna lagu kala qaato ujeedada mise qorshaha ay ka leedahay wasaaradda kulamada noocan ah wuxuu yahay in la ysku keeno dhammaan stakeholderska ee ka wada dhexeyso shaqada loo hayo deegaanka iyo bulshada si ay u noqoto madal ay ku kala qaataan warbixinada saasoo kale ay ku wadaagaan waxyaabihii qabsoomay sida ugu wanaagsan ee serviceka yani looga dhigi karo mid tayo leh saasoo kale waxyaabaha caqabadaha ah in layska wareysto si hore loogu sii socdo waxaa kasoo qeybgalay wasaaradaha ilaa shan wasaaradood oo aan ku invite gareynay oo mashaariic waaweyn la wada hay-adda unicef ay kamid yihiin wasaaradda arrimaha gudaha oo dhowr mashaariic yani ay kala dhexeyso hay-adda unicef saasoo kale wasaaradda waxbarashada wasaaradda biyaha iyo tamarta wasaaradda haweenka saasoo kale wasaaradda humanitarianka iyo wasaaradda qorsheynta oo iska lahayd roolka coordinationka iyo facilitationka meetingkaas inuu qabsoomo runtii wuxuu ahaa wuxuu socon doonaa kulanka laba maalmood maanta oo ah maalinta koowaad iyo maalinka berita ah oo lasoo xiri doono kulanka waxyaabaha aadka xooga looga saar waxaa ka mid ah in wasaaradaha iyo partneriska ay soo jeediyaan aaraadooda ku saabsan mashaariicda socota achievementiska la xaqiijiyey waxyaabihii la gaari waayey iyo caqabadaha keenay in la gaari waayo objectiveskaas wuxuu ahaa madal aada la isugu wareystay waana mid yani sanad walba ay agaasinto mise ay coordinate gareyso wasaaradda qorsheynta waxaana rajeynayaa inay kasoo baxaan qodobo miro dhal ah layskuna afgarto dhammaan waxyaabaha laga wada hadlo wasaaradda qorsheynta waxa ay focus ka saareyso mar walba waxaa waaye inay coordinate gareyso dhammaan stakeholderska ka shaqeeya deegaanada koonfur galbeed si shaqada la qabanayo ay u noqoto shaqo active ah la gaaro ujeedadii objectiveka laga lahaa bulshada loo daadijiyo serviceka iyadoo laga ambaqaadayo tilmaamaha iyo habraacyada wasaaradda qorsheynta u degsan marka aada u mahadsantihiin shirkunya ee koodhitii biloodba mar la qabdowa gaaseydka garafeeya waa shaqooyinka wasaaradda